Barakacayaasha kaamka badda Aswan ee magaalada Jowhar oo loo sameeyay ceel-biyood ayaa ka mahad celiyay ceel-biyood laga hirgeliyay xaruntooda. Barakacayaasha xarunta kaamka badda Cas ayaa dhibaatooyin badan ku qabay isticmaalka biyaha webiga Shabeelle, kuwaas oo ay sheegeen inay xilliyada qaarkood ay kala kulmaan cudurrada faafa. Hay-adda UK oo kaashanaysa jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Jowhar ee dalka UK ayaa ceel-biyood u hirgelisay barakacayaashaasi. Qaar ka mid ah barakacayaasha kaamka badda Aswan ayaa ka mahad celiyay ceel-biyoodka loo hirgeliyay.
biyuhu waxay anfacaan wax kasta oo nool geedba ha ahaadaano aw nafcigooda ku jira aniga waxaa naloo keena biyo biyo wax ka fiicanna naloo keeni ma inti keentana waa mahadsan yihiin waana soo dhowayhaynaa waana ka mahad celinaynaa bismillahi rahmaan raxiim waa mahadsantihiin boqolkiiba sagaashanka biyo macaan ee alxamdu ali shukri ceelaa noola qoda biyaha macaan waa farjano waayo alxamdu ali shukri marka idinkaas ka baxay waad ka soo qaadanaysay
way keenaan kadib waa la dhigaa markay miidaan kadib waa la kala miiraa Annaga- annagana waxaa hooshaa idiin qabanay labadan hay-ad aan idin sheekaynay mahad idinkaas ka leh oo inoola shaqayseen iyo dowlad goboleedka hirshabeelle iyo madaxweynihiina shaqaysayna idinka mahad sheeganayaan tiimka eh, hawsha waday ee aad usoo dhoweyseen Eh, shaqadan dabcan waa iskaalkaalmaysi iyo isukeen keenid waaye nin xoog buu ku darsanayaa nin xooluu ku darsanayaa nin waxa waaye taluu ku darsanayaa ninba waxbuu ku darsanayay markii laakiin la dhammaystiro ay tiimkaanu ka baxaan ay hawshooda dhammeeyaan shaqadaasi cidda ay u taalla waa idinka ilaalinteeda iyo xifdinteeda ummaddaas waxa loo sameeyey